kisu walyaable oo bahar eniti bakare eno dio hador markailasen bakara dumiyay adu walyaable di sadheedene iyo bakaro iyo walyaable dino galen bakaro biyo galan meego amalo afartun afartun ila mahab hadu kutiri walaa kala ree horley luku areyti wedhefiyahaydi horley wal kusheenahayse waxaana gaaray dhibaato ma naqaano si aan yeelayno cunnada noogu jirtay bakaarada muddo aan tacbaynay sidaasi waxaa tidhi xabiibo nuur isxaaq oo ka murugaysan rababka lixaadkale ee daadadka wata kaasoo dhammaan biyo ku shubay labadii bakaarood oo nolosha qoyskooda ka kooban dhowr iyo toban ku tiirsanaa eman dharogle ilayna kwa biidaadhelayna maray bakaarono biyoed manateeno ka galay biidaadhelayna mari meega bakaarood adi biikoo galaan lama bakaarod lamada maykiinka jari oo kiinka keedsanay lisgo-oonaytay intaasagaar ee maadatarade maamakiin lakahaabiyaka jartay duuheena furnaada maraame kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayay ahayd markii deertii loo bixiyey deer biyo badantii ay maashaysay dhammaan wixii dalag ahaa ay beerteen tacbatada bakaarihii cunnada ay ugu keedsanaana ay biyaha sida daadka oo kale u socda ay la tageen waxaana ka dhashay abaaro barakiciyey dadkii miyiga ku noolaa beerale iyo xoolo dhaqato doctor idris cabdi dhakhtar waa maamulaha jaamacadda beeraha abar jubba islamarkaana ah khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha iyo faydhowrka deegaanka wuxuu eramayaa walwalka deyrta laga baqayo inay beeraleyda keedkooda ay sii waxyeelayso layaab kale deyrtii iyo guga awal gugaa roob badnaan jiray mar annaga waxaan haysanaa qiyaas lagu qiyaasayo roobeega rengageka ama rainfall dataan qorna markaan afartii sano hadda lasoo dhaafay guga iyo deerta deertaaba roob badan markaan waxaad dareemi kartaa cimilada inay isbedesho waxaa noo cadayn kara inay cimilada isbedesho waxa waaye gugii waaba laga waa laga roob batay waxa waaye qiyaastii gugii waxaan heli jirnay saddex boqol iyo konton milimitr oo roob ah deertiin waxaan jirnay laba boqol iyo konton hadda guugiya deertiaba badanba deer waxaan aragnay afar boqol iyo toddobaatan mid shan boqol gaaraysa marka cimilada horta waa isbedeshay dhinaca kuleelkana saas oo kale waa isbedel weynaa dhacay sumaye cabdulaahi nuur deegaankeeda waa buulo garas oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka baydhabo iyo diinsoor iyada iyo qoyskeeda wax aan ka ahayn dalaga kasoo go-a beeraha kuma tiirsana waxay qayb ka tahay beeraleyda durba soo gaartay khasaaraha oo dayrta biyaheeda bakaarteeda buuxisay oo mir beri ay baxsato maanta aysan ugu jirin bakaarta waxay codsi u dirtay hay-adaha ka shaqeeya gargaarka iyo in naftooda looga badbaadiyo deegaanada ay ku nool yihiin idris cabdi dhakhtar ayaa ku talinaya maadaama robabka hadda bilow ay yihiin in inta khasaaraha ka badbaaday beeraleyda loo sameeyo gurmud keydkooda loogu badbaadinayo si looga hortago markaan waxaa la rabaa in barnaamij la sameeyo ama dadka la wacyigeliyo ee keedkooda kala baxaan meelaha oo hoose ay taagaga ay geystaan waxa waaye dhibaatooyinka waa hadda xilli ay ka gaari karaanna ma aha waa in dadkii loo sameeyaa mustaqbalka in dadkii bakaarta godadka ah dadka laga bedelo itaaldarida beeraleyda iyo dayrta wadata dabaylaha rugmanaya alminiyo ee ku wajahan wadamada geeska afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay iyo digniinaha kasoo yeeraya khabiirada cimilada sida aan looga buraarugsanayn ee dhinacyada maamulada degmooyinka ayaa ah mid dib u soo celin karta abaartii la magac baxday abaar dhukoy taa oo iyada oo aan la filaynin robab koob badan awgii dig halmar soo tidhi tii ka dhacday oo dad badani weli laabtooda ka tirmin